barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad koo iyo tobanka bisha march sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
mar waa heshiis marna waxa weeyaan waa xaalkii iyo dadka in la kala guro iyo wixii laisu sheeganayey in dee geedka la fadhiisto oo haddii mag la kala qaadanayo wixii dhinta waa lasu tirsadaa dabcan marka marna waxa la wixii daanta ayaalnadaad ha qaado wixii daanta ayaalna dabeel ha qaado oo waxba lama lagama soo qaado mar kalena waxaa la sameeyaa dee inta dadka laisu tiriyo ayaa dabadeedna haddii eebahayn kuu roon yahay wixii magta dheer la isa siiyaa kaasi waxa uu ahaa abwaan axmed oo geedi oo ka waramaya filim uu sameeyey kana hadlaya nabadda iyo hagardaamooyinka ay colaadaha leeyihiin barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan ayaadna ku dhagaysan doontaan
kaalintii fanka ayaan iyaduna ka marnayn heesaha aan idinku haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi ay ballan qaaday inay joojinayso tijaabooyinka hubka nukleerka kadib markii uu aqbalay fariinta madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ee ahayd in uu la kulmayo bisha shanaad ee sanadkan oo noqotay mid la yaab ku noqotay dadka siyaasadda indhaindheeyo madaxweynaha ayaa intaas ku daray isaga oo isticmaalaya boggiisa twitterka in kuuriyada waqooyi aysan wax tijaaba ah nukleerka iyo gantaalaha qaadaba aysan samayn doonin tan iyo bisha aysan samaynin aan idhaahda dhegaystayaale tan iyo bishii koo iyo tobnaad ee sanadkii tegey taas oo ay ku ballan qaadeen wadahadaladii aan la yeelanay waxaanan rumaysanahay ayuu yidhi in ay qadarinayaan ballanqaadkaas madaxweyne donald trump hase ahaatee intan dambe ee qoraalkiisa ma ahan mid cad in uu madaxweynuhu ula jeeday kulanka isaga iyo kim yong un ka kuuriyada waqooyi iyo inuu ka wada wada hadaladii ay horay u wada mareen wadamadaasi
golaha sare ururka ummadda shiinaha ee xisbiga talada dalkaasi haya ayaa baabi'iyey wakhtiga la xadidayo ee ku aadan xilliga uu madaxweynaha dalkaasi heen karo hogaanka waddankaasi codayntan golaha sare ee xisbiga oo uu fuliyey ayaa waxaa madaxweynaha dalka shiinaha ay siinaysaa inuu talada sii heen doono inta uu isagu doono waxaana wakhtiga madaxweynaha shiinbin wakhtigan la sheegay uu ku egyahay labada kun iyo labaatan iyo saddexda sida ay xeer ilaaliyaasha sheegay waxay u badan tahay inuu talada sii hayn doono haddii wakhtiga uu ku simo maadaama wax kabedel lagu sameeyey dastuurka wadankaasi maanta oo axad ah gaar ahaanna talahaynta madaxweynaha
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo alhaabuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyaha v o e da barkad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxau idinka imanayaa magaalada hargeysa inta badan abwaanada iyo hal abuuradu waxay fariimaha ku gudbiyaan siyaabo kala duwan kuwaasoo isugu jira tix iyo tiraab labadaba iyagoo adeegsanaya hababka kala duwan ee waxsoo saarka warbaahinta abwaan axmed awgeedi waxauu ka mid yahay abwaanada hababkaasi aynu soo sheegnay qaarkood adeegsada dhowaan waxauu soo saaray filim bal marka ugu horreysa aan weydiiya filimkaasi magaciisa iyo waxa uu ku saabsan yahay bismillahi raxmaan raxiim filimku waa dagaal wiilkuma dhasho wuxuu ku saabsan yahay nabadda waxaanu dadka tusayaa hagardaamada iyo dhiilada colaadu leedahay iyo khasaare mooye inaan colaad faa'iido lahayn dhanka kale haddii laga eego waxa uu sheegayaa qaabka yaree fudud ee bilaa macniga ee soomaalida had iyo goor isku disho waxaan sakaara ka biirsan bay soomaalidu isku dishaayo sidaad aragtay filmka wuxuu ku bilaamayaa waa laba wiiloo yaryaroo isafdhaafaya dabeedna mid baa mid toorri ku dhufanaya inankii yaraa wuu dhimanaya marka ay ogaado beeshii uu ka soo jeeday dee weerar bay ku qaadayaan qolyadihii kale ee inanka waxdilay uu ka soo jeeday halkay ahayd arrintu in dee qofkii waxgeystay uun lagala xaalo laakiin hadda waxa weeyaan arrimuhu waxay dhex yaallaan waa qabiil oo qabiil baa wax laga dilay qabiilo waxbuu dilay sidaasay arrintu markaa ku fogaanaysaa oo ay nabaddii cirka isugu shareeraysaa oo laga yaaba inay laba qabiil lafahooda isku jabaan arrintan ama aanada ha la yidhaahdo ama saad sheegtay qabiilada saas isugu dhacaya muddo dheer bay soo jirtay waxaadii gaar kugu muuqday wakhtigan ee filimkani wakhtigan diiradda gaarka aad ugu saaraysa maxaa ka mid ah wallaahi barkadoo soomaalidu waxaan u malaynayaa intii waa nabadeed u baryayna iskaba yar tahayo meel walba kolleyba dagaal baa ka jira haddii eebbahay ku run yahay colaad baa ka jirta waxa saacad walbana dadku way isdili karaanoo waxaan dee macno badan lahayn bay isku dili karaan marka marka nabad laga hadlayo saacad walba soomaalida waa nabad lagala hadlaa marka colaad laga wacdiyayo soomaalida saacad walba waa in colaad iyo iskudhac dee laga wacdiyaa waanay jiraa meelaha qaar oo kale oo imika dee marka dhulka saa weegto meelo badanoo naga fogeynbaa runtii ay dagaala iyo colaada ka jiraan weliba qaar dhammaan waayeyoo soo noqnoqday oo cilinkoodii la saari waayey ayaa jira marka iyadu waxa weeyaan marka arrinka soomaalida laga hadlayo nabadda iyo colaaddu labaduba waa arin had iyo goor carabka lagu hayo marka waxa weya waxaan filayaa waaqaca inay dee arrin waaqaca yaalla uun inaan ka hadlay baan filayaa filimkoo kale markaad eegto wiilka dhallinyarta ahi markuu yimaado ilmihii yaraayee meydka ahaa marka uu ka soo kacay ka soo kaca yidhaahdo ama marka uu dhawaaqaasi fariintaa diro isagoo go-ah ridayo kor u wada dad baa imanaya maxaa xiga
horta marka uu la kulmo dee ninkii la dilay inanka yare la dilay wuu garanayaa dabcan cidda dishay dabeedna go' buu lulaya qayladoon baa la dhahdaa uu qayladoon tegi dabeedna wuxuu leey ka kacaay ka kacaay mar haddii waa alaam waa afgarasho dabeedna dee waxa weeyaan dhug baa lasoo odhanayaayo nin waliba qorigiisii iyo warankiisii iyo wuxuu helayey ayuu soo qaadanaya waxaa helaya in goobtii la yimaado meydkii la dul yimaado dabeedna waxaa la odhanaya waar ninkayaa dilay lama odhanaya hebel baa dilay lama odhanayo in hebel baa dilay waxaa la odhanayaa reer hebel ayaa dilay reer qasax baa dilay ayaa la leeyahy markaa qabiil dhan baa la hubinayaa dilkii halkaa ka dhacay waxaana jawaabtu noqonaysaa in reer hebel dhammaantood maye ay dee aana u yihiin oo qof kasta oo reer hebeloo la dilo ee la arko la dili kara saacadda laga bilaabo sababtoo aanay qabaano reer qasax nin reer quraac ay dileen waxaa ku xiga markaa dee in warmaha la soofaysto dagaal qabax lagu siiyo reer qudhac oo reer qansax ay reer qudhac weeraraan dabeedna buutoy buuta wareen iyo haddii eebaha ay kuu rooyahay dee khasaarintii hore kasii bato laysdilo iyadoon dee waxba laysweydiin dee birta layska asdo taasaa runtii dee ku xigaysa ku xigaysa
walow heesana ay ku jiraan haddana xagga tixaha filimka laftiisa qaar baad ku dartay oo wax sheeg iyo waanaba leh bal kuwaa ka waran taariikhdeennii hore kulleyba rag badan baa ku kala kaxeeyey dad isdilayay ama qabaa'il isu saftay oo markaa dagaal isu saftay bay intay isla dex taageen gabay ayay ku kala kaxeeyeen dubna aan laysu dilin waa markhaati cad oo taarikhda loogu haya markhaati imikana waxa weeyaan nabadda waxyaalaha dee lagu dhalin karo waxaa ka mid ah sida aan filayo waa gabayga kolleyba qalabka loo adeegsan kara nabadda suugaantu ka mid weeyi marka dee dagaalku socdo waad aragtayoo nin baa imanaya goca mara cad buu isla dhex taagaya caalankii nabadda dabeedna gabay baa baxaya dhibaatadu qoys qudhiyo dhulun kuma aadanee madhaadoy ruux kastaba dhabtiisay saaran tahay dharaartii waa baryaba maxaa dhiiggeenna qubay warmaha isu dhaafsannaa dharaartii waa beryaba aheey dhiig baa qulqula aheey waran baa dhulgala dhallaan baa lagu tuntaa dharaartii waa beryaba ahey boolidhaadhi iyo gaadaa lagu dhabarjabaa colaan waxba dhaafi hayn dharaartii waa beryaba gamuunbaa dhiigma taga dhulkay xinjiruhu simaan dharaartii waa beryaba dhurwaabaa hele dubaax halyay kubudugi lahaa walaale isdhowrta iyo dhammaan gacal baynune warmaadhiigala qubaay nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu dhergaa nabad baa lagu dhaqdaaye maxay dhiladu tartaa tixdaasi ayaa ah ta xudunta ah ee runtii dadku ay ku heshiinayaan ee halkii dee ay colaadda iyo dagaal ka socday ay nabad iyo ciyaar isu bedelayso jawigii mar keliya waana wax arrimo dee waaqaca ka jiroo suugaantu dadku way u dhega nugul yihiinoo hadalka caadiga ah gabaygu marka soomaali la eego uu ka raadayn badan yahay ama uu ka saamayn badan yahay gabaygu hadalka caadigaa suugaantuna markaa waxay ka mid tahay agabka loo adeegsan karo nabadaynta dadka iyo heshiisiinta abwan axmed awgeedi waxaa jira buug suugaanta nabadda iyo colaadda la yidhaahdo qayb baad ka ahayd rashiid sheekh cabdilaahi rashiid garweyne iyobaa qoray iyo ismaaciil jaajuumo iyo markaad eegto dhaqankii dib aad ugu noqotodo filimkan iyo doorkaa horeed ku lahayd suugaantaasoo kale ururinteeda aad eegto in gabay la akhriyo oo dabeetna colka hala joojiyo ama dagaalka hala joojiyo sida filimkaaganba ku jirta markaad noloshii miyiga iyo dhaqanka ku noqoto ma ahayd mid doorkeeda qaadato shaqaynaysa aada iyo aad weliba xilligii dadku ay joogeen miyiga ee soomaalidu ay miyiga ku dhaqmayd waxa weeyaan gabaygu kaalin muuqato ka lahaa markhaati baa looga hayaa markaasi dee dhacdooyinka waxaa ka mid ah oon xasuusta anigu kolleyba dee way badan yihiin taarikhdan ma wada hayo laakiin laba sheekoo caanan ogahay salaan maxamed salaan carabey laba qabiiloo walaalaaho muddo dheer isdilayey oo cid waliba dhex gashay culimo iyo caamo iyo qabaa'il iyo erga dhammaatay ayuu yimi maalintaa iyada oo goobtii laysku dilayo oo weliba lasguwaa lasootay baa laodhan jirayo waxa weeyaan maanta inay ciduun dhammaato labadeedna qolo ayay ku tala galeen salaan intuu isa soo dhex taagay ayaa wuxuu tiriyey geeraarka caanka war talow culka jooja rag caloolacaad joogay oo meygaaga ciiro war qaatay wuu cibaaro qabaayo balaayuu curufkeeda iyo camalkeeda yaqaane waar talow culka jooja wuxuu ku xigsiiyey gabal idhaahdo nimo yahow tolnima waa dugsiiye dunida jeedaasha maalintaas salaan ilaahay waa ku guuleeyey dagaalkaasina wuu istaagay labadaa reero walaalahan dub isumediya taarikhda inta la ogyahay waxaa isla jiray faarax nuur faarax nuur wacays allah u naxariisto halkan xarshin eeriyadeeda laba qoys keliyaba iyagu ahaayeenba qoys keliyaba iskhilaafay hubkaa laysu afaystay safkii dagaalkaa la istaagay erguu soo kaxaystay dabeedna wuu isdhex taagay gabay buu tiriyey isaguna wuu ku guulaystay waxa uu yidhi anaa mudan anaa midha ku dheer lay hormari maayo miyirkaanku soo qaban intaan madaxa kaa gooyo waa wuxuu manaayuhu ka dhacay maalintii hore ee isku marhannay miidhii cabdi iyo madaxdii guuleede iyagana magoolkii ka dhimay magaca weynaaye annagana mankii naga idlaa miiganaan jiraye allow yaa rag waxaa loo maldahay maanta garansiiya nin mataanta low jaban tahay oo meel ka kici waayey magligii afaystnaa markuu kor mildhaawaayo naftu way macaan tahay intaan laysmahoobiine war waa magan gelaysaan haddaa xaraf ka meertaane marunbay masiibadu dhacdaa maanta kala hoyda buuhi markaa way kala hoydeen reerkaa walaal dubna isumay dilin waanu ku guulaystay faarax waay abwan markaad timaado filimka aynu soo noqonno inta badan soomaaliduna deegaamo kala duwan bay ama dagaal u dhexeeya laba beelood ha noqoto ama dad wada dega ama tu guudba ha noqoto sideed ugu talagashay in fariinta filimkana gudbinaya dadka u gaadho
wallaahi waxaan u malanayaa maanta ummadda inteeda badani waxay ku fadhidaa salli social mediaha dee waa cawlama wax la dhahdo waxawey waa la edegeeyey caalamkiio iminka wixii halkan laga sheega daafaha caalamka ayuu dee tegayaa maanta dee waxa weeyaan ama t v ha laga sii daayo ama social media ha maro ama idaacad ha sheegto waxa weeyaan qaabka aan ugu talagalay waxa weeyaan dee qaab ka duwan qaabkii safarada beriga hore gabayga safar kaa qaadi jiray laakiin maanta marka halkan ka sheegto ee caawa gabaygii la daawado waxa weeyaan berri ka maalin dee waxaa la gelinaya social mediahii tiifiyada baa sii daynaya idaacadi baa ka warramaya meel ee, moobeelada baa lagu qaadanaya meel kastoo qof soomaali jooga meeshuu doonaba ha ahaatee waxaan filayaa gabaygaas ee, filimkaasi iyo wixii murtiye ku jiraa inay gaari doonaan baa filaya dadkana allaha ku anfaco Een, filimka markaad eegto intii aan ka daawaday gebagabada marka uu go-acad rido ninku ee uu dhex galo labadii beelood oo islaynayey dabeeto dhexdooda istaago tixdii aad marisay uu mariyo een, heshiis baa dhexdooda ka dhacaya markaad eegto nolosha xaqiiqda ah ee dadka dagaalama ama marka dhaqankii soomaaliga ku noqoto een, sidaa fudud iyagu ma u heshiiyaan oo intay gacanta isu qabsadaan kadib ciyaaro dhaqameedkii filimkaad ku sheegtay iyo een, xafladayntii dib ma loo gala haa labada gabayaan labada gabayaan hadda halkan ka tiriyey midna salaan lahaa midna faarax nuur lahaa labaduba dee waxa weeyaan waaqacaasay ka turjumayeenoo sidaasay arrintu ku gebagabowday waa laba qadayadood mar waa heshiis marna waxa weeyaan waa xaalkii iyo dadka in la kala guro iyo wixii laysu sheeganayey in dee geedka la fadhiisto oo een, haddii mag la kala qaadanayo xidhinta waa lasu tirsadaa dabcan marka marna waxa la dhaha wixii daanta ayaanadaad ha qaado wixii daanta ayaan la dabayl ha qaado oo waxba lama lagama soo qaado mar kalena waxaa la sameeyaa dee inta dadka laysu tiriyo ayaa dabadeedna in haddii ay bahayn kuu roon yahay in wixii magta dheer la isa siiyaa markaa taasi in dee si un lagu xaalo oo geedka laysa tago oo ay guddi dhex gasho oo dadka loo gar qaado iyadoo waa wejiga labaad ee sheekada laakiin haa iyadoo dagaalka socdo oo s- warmaha laysla dhacayo oo xab- ee, ayaa inta laysdhex taago gabay lagu kala kaxan jiray la heshiisin jiray iyagoo gacmaha hayshaysta oo heshiisku ah inaanay dagaalamin ayay halkaa ka tegi jireen tanna intuunbay dee soo gudbisayo een, waa markaan dhan kale ka eegana arrintii hore way fududayd waayo waxaa laysku ya- laysku haystay baa la yaqaanay ama ceel baa laysku haystay ama caws baa laysku haystay ama gabadh baa laysku haystay ama degaan baa laysku haystay dee ama aano iyo qof la kala dilay wax la taaban karo oo laga gar qaadi karaa laysku haystay laakiin maanta arrintu waxaa weeye waxay ku xumaatay waxa la dhaha siyaasad baa laysku haystaa dadkan isdiilaya waxbaba kama dhexeeyaan haddii la dhaha maxaa isku dilaysana maba garanayaan iyagu laakiin waxa laga yaaba qof kaloo meel jooga ama qof xildoona ama qof siyaasiya ama mid yurba iska jooga oo iskaba raaxaysanaya ayaa laga yaaba barnaamij isagu leeyahay inay dad badani ku dhintaan oo maanta haddii la dhahdo maxaad walaalkaa u dishay ma ceel buu kaa hayaa ma gabadh buu kaa qaaday ma haddii eebbahay kuu roon yahay aanu kaa haya lama garanayo hadhow markaasaa wixii dhammeeyana dee maba dhammaanaysooo rumuudka dad kalea colaadda ku wada e kuwan isdilaya xabadda isku ridaya inaanay iyagu isbaba een, waxba ka dhexayn la- ee, la taaban karaa ayaa laga yaaba marka runtii colaadda hore ta maanta joogtana way ka fududaydo dee dadku hadday heshiiyaan axdi baa xidhayey qof quraa nabadda soo qaadayey dad ismaqlaayay bay ahaayeen laakiin maanta dee burbur baa dhacayoo maskaxda iyo caqliga iyo qalbigaba waa laga burburay marka waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay nabaddu adkaato laakiin haa aan ku celiye way dhacday inay dadka inta la la dhexgabiyey oo ay waxaa weeye la- ee, suugaan loo tariyey inay gacmaha isqabsadaanoo dabeedna ay saa nabad ku dhammaatay way way dhici jirtay tii unbaad adna la rabtaa meelahay ka socdaan tii unbaa la rabaayo dee soomaali baynu dhahaye war talow culka jooja arrinku weeye iyo dagaal wiilkuma dhasho aad iyo aad baad u mahadsantahay abwaan axmed awgeedi dhegaystayaal intaasi waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxauu idiinka imanayay magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya ammaano allah
waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka ingiriiska shalayto kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa labiyo hal kaga badisay liverpool everton waxa ay kulan adag oo la ciyaartay brighton and hof albion ay ku badisay laba gool iyo waxba oo saddex dhibcood ayay jeebka ku shubatay everton harrisfield town iyo swan city oo ka mid ah kooxaha waddankaas ingiriiska ee qeybta hoose ku jira ayaa iyagu waxa ay ku kala tageen eber iyo eber bareejaha oo wax goolala labada kooxood iskamaanay dhalin kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa gurigeeda st james burg magaalada newcastle waxay kula ciyaartay kooxda southampton ciyaaryahan kennedy oo ay kooxda newcastle ka soo qaadatay dayn ahaan kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay westbromage albion weli waxay la daalaa dhacaysaa guuldarrooyinka in dhoweyd madariska la ahayd waxaana gurigeeda kaga badiyey kooxda kubadda cagta ee lester city ciyaaryahanada jemi fardi iyo weliba mahrez ayaa goolashaasi laba ka midana saxiixa westham united iyana dharbaaxo kale oo ciyaareed ayaa loo geystay toddobaadkan burnley ayaa ku qabatay saddex gool iyo waxba sidaasi saddex dhibcood ayaa lagaga daadsaday kooxda westham united chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysa garoonka stamford bridge ayaa waxa ay soo dhoweysay kooxda crystal palace oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada london chelsea waxay la hormartay laba gool hase ahaatee ee kooxda kubadda cagta ee crystal palace kubad qurxoon ayay soo bandhigtay oo gool ayay keensatay walow aanay u suuro gelin inay sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta natiijo kala timaado sidaasi labiiyo hal ayaa lagaga adkaaday maantana kulamo adag horyaalka dalka ingiriiska oo goordhow dhacaya waxaa iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo watford arsenaal waxay ka imaanaysaa guuldarrooyin isxixigay oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ay marti u ahayd waxayna doonaysaa iyadoo imaaraad isku ciyaaraysa in ay watford sida ay u suurageli karto inay dhibco uga daadsato ay isku dayi doonto barnmouth oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo guuldarro xanuun badan oo ay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta yuventus ka soo noqonaysa waddankaasi sbain haddii aan jalleeco kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona ayaa kulamo yeeshay habeenkii xalay ahay shalay kooxda real madrid oo kulanka hore ciyaartay waxaay la ciyaartay kooxda ebar labiiyo hal ayay ku badisay ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa labadaasi gool u dhaliyay kooxdiisa real madrid halka kooxda kubadda cagta ee malagaah oo gurigeeda ku ciyaaraysana ay soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo uu ka maqan yahay ciyaaryahan leonel messi xataa kursiga kaydka lama keenin waxaana taasi ay keentay in kooxdu ay garoonka soo gasho iyadoo ciyaaryahan leonel messi uu ka maqan yahay ciyaaryahan muuse dambele aan idhaahdee cusmaan dambele ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda garoonka la soo geliyey waxaana ay ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabowday laba gool iyo waxba oo qeybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee barcelona ay la timid goolka hore ciyaaryahan louis suares ayaa madaxii kadib karkii kubad uu u soo laaday ciyaaryahan jordi alba uu madaxa ku obsaday hase ahaatee cusmaan dembeli oo kubad uu baallaha kala soo galay si qurux badan ugu baasay ciyaaryahan cotinio ayuu khatimaad wanaagsan ku sameeyey oo cirib ayuu ku dhaliyey sidaasina waxa ay barcelona garoonka ka baxday iyadoo faraxsan oo guul ku damaashaadaysa inkastoo ciyaaryahan gorsiya kooxda malaga looga taagay calaamadda guduudan hase yeeshee marka calaamadda loo taagayay kooxdu laba gool ayaa lagu lahaa dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan kulan dambe waa masxado idila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal halka aad kala socotaan xubinta ciyaaraha iyo maxamuud macdana waa barnaamijka dhalinyada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan saare cabdi axmed oo inoo dulmarta qaar ka mida qodobadii warka ugu doorka roona
golaha sare ee ururka ummadda shiinaha ee xisbiga talada haya ee wadankaasi ayaa baabi'iyey wakhtiga la xadidaya ee ku aadan xilliga uu hogaanka heen karo madaxweynaha wadankaasi codayn golaha sare ee xisbiga uu fuliyey ayaa madaxweynaha dalka shiinaha siinaysa inuu talada sii heen karo ilaa iyo labada kun iyo labaatan iyo saddexda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa shalay sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi ee ballan qaaday inay joojinayso tallaabooyinka hubka nukliyerka kadib markii uu aqbalay fariinta madax madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jun un ee ahayd inuu la kulmo bisha shanaad ee sanadkan oo noqon doonto mid la yaab ku noqotay dadka siyaasadda indhaindheeya ee gudaha dalkan maraykanka madaxweynaha ayaa wuxuu isku daray isaga oo isticmaalayo boggiisa twitterka inuu kuuriyada waqooyi aysan wax tijaabo nukliyeer oo gantaalada aysan qaadi karin iyo bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii tan iyo bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii tegay taasoo uu ku ballan qaaday wadahadaladii aan la yeelanay waxaan rumaysannahay inay qadariyaan ayuu yiri ballanqaadkaasi madaxweyne donald trump aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo dulmaraysay qodobadii warka ugu doorka roonaa halka aad dhegaystayaal kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhinacii heesaha aanu eegbo ugbaad aragsan iyo halbowle
Thank you.
heestaasi guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa kusoo gebagabeynaynaa jaamac buulla jaamac iyo barnaamij soo saare bashiir abiikar iyo anigoo sahre cabdi axmedab waxaan idin leenahay intaynu mar kale galabta afrikada bare afar xaggiinna marka ay tahay aan hawada ku kulmi doonno inta ku horraysa nabadgelyo
haradaye hayga goyin haradaye hayga goyin